raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad u dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa dhagax dhigay wadada dheer ee isku xiriirin doonta magaalooyinka dhoobley ee kismaayo ee magaalada gobolka jubbada hoose madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay inuu tegi doono gobolka gedo si uu ula hadlo dadka ku dhaqan gobolkaasi ra-iisul wasaare xamse oo si kulul uga hadlay dhacdooyinkii ka kala dhacay muqdisho isgooska siinaay ee gobolka banaadir somalilan oo sheegtay in ay weeraray ka warheshay weerar ay puntland ee doonaysay inay ku soo qaado degaanadeeda soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka kana shaqaysa shirkadda amsom ayaa sheegtay in ay iyadu u aragto isirsifayn lagu haayo kadib markii shaqaalaha shirkadaasi lagu amray in loo bedeli doono goobo ka mida dalka maraykanka akhbaaraadka dibaddana weli waxaa socotaa tirinta dadkii waxyeelada ka soo gaartay dhulgariinka ka dhacay dalalka iiraan siiriya iyo weliba sidoo kale turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen oo qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegaystayaal kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa si wada jir ah waxay u dhagax dhigeen waddo isku xirta magaalada kismaayo iyo weliba sidoo kale degmada afmadow ee gobolkaasi jubbada hoose maxamed ahiine xashan sheekh maxamuud shafar shaqo ku jooga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu booqday degaanka maleyley ee hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose dhanka kalena labada madaxweyne ayaa sidoo kale wadada dhagax dhigay iyadoo wadadan ay isku xiri doonto degmooyinka kismaayo afmadow ee gobolka jubbada hoose taasi oo masaaf ahaan dhan kilomiter oo dhowaanahanba u waday howlgalkeeda madaxweynaha maamulka jubbaland axmed isle axmed madoobe madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa sidoo kale kulamo waxa ula qaatay waxgaradka siyaasiyiinta ee reer jubbaland isagoona kala hadlay xaalada dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab wuxuuna sidoo kale uu ka codsaday shacabka ku dhaqan gobolada jubbooyinka inay qeyb ka qaataan sidii looga qeyb qaadan lahaa dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu jeeday khudbad uu kaga hadlayay xaaladda ka taagan gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay in dawaantan uu tegi doono gobolka gedo gaaraan magaalada garbahare isagoona la kulmi doona odayaali waxgarad ka tirsan dadka degaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tegitaankiisa gobolka gedo ka hadlaya ayaa yidhi
midnimo isundhugnaan isaqbalid kuma rabo kuma rabay leedahay wax kale waree adiga kuma raba haddaan ku dhaho waree adigana kuma rabaad leedahay hadda kuma rabayo kuma rabanayo dhexdooda waxa ka soo dhalanayo waa la garanaya kuma rabayaan lasdhihin si kastoo anigu u caraysanahay inaan kula fariisto wax iga xarimaya ma jiraan oon kura walaalow a b c d aan kaa tirsanaya annaguna inaan maamulka iyo hoggaanka iyo golayaasha jubbaland ay leedahay inaan saacidno oon garab istaagno oo aan wax la xallinno oon wax la fududayno ayaan diyaar u nahay laakiin awooddii iyo shuruucdii iyo xuquuqdii dowladda jubbaland ay lahayd inaan qaadno oo aan annagu ka qaadno oo waxba garamaysaan annagaa idiin haynaan anaa diyaar uma ahin jubbaland qabaa'il soomaaliyeed oo deggan oo tiro badanaa isugu yimidaa ku heshiiyey tabashooyin waa jiraan waana jirayaan kuwa maanta jira haddii la xaliyana kuwo kalaa biri imaanayo kuwo kalaa maalinta kaba imaanayo way jiraan dacwooyin badan eedo badan laakiin jubbaland u gaar maaha puntland haddaan tago eedahaas waa jiraan galmudug haddaan tago waa jiraan hirshabelle haddaan tago waa jiraan koonfur galbeed waabataan shalay muxuu ay ka imaanayna dowladda federaalka dhexdeeda haddaad istaagto waa ka jiraan waa waa jiraan laakiin waxaase xalinay u baahan yihin iyo waxayn ugu dambayntii marka waxaan idiin rajaynayaa ina waxaad xalin annaguna diyaaraan idiin nahay mashruuca gobolka gado diyaaraan u nahay waa waa xalinaynaa waa waa tegaynaa waa dhex fadhiisanaynaa dadka waa dhegaysanaynaa
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagoo ku sugan magaalada kismaayo ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka dadka deegaanka maleyle oo ka tirsan degmada jamaam ee gobolka jubbada hoose isagoona u kurgalay xaaladda dadka deegaankaasi ay ku sugan yihiin waxaana sidoo kale uu sheegay in madaxweynuhu dhowaantan uu bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab isagoona sheegay inay ka bilaaban doonaan deegaanada jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana uu sheegay in wakhtiga dhow uu wejigaasi uu bilaaban doono islamarkaana uu ka yaraan doono dagaalka wejigii hore ciidamada dowladdu ay la galeen dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay dhacdooyinkii ka dhacay isgoyska siinaai waxaana uu sheegay in ciidanku aysan halkaasi ciidankii halkaa ku wada dagaalamay ee sharciga ay mari doonaan islamarkaana waxa uu sheegay in hay-adaha dowliga kuwa cadaaladda gacanta ay ku jiraan dadkii dhibaatooyinkaasi ka qayb qaatay ra-iisul wasaare xamse ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo ku saabsan jagboonjiyada ciidamada dowladda jooga iyagoo isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya
maalmahan magaaladeennan caasimadda ah culaysaha ka jiray dilal fara badan baa dhacay dad baa la laynayaa mushkilaad baa dhacday isku horimaadyo iyo isku dhacyo dhibaataa dhacday waxaan aan rabnaa in markay mushkilo dhacdo waxaa u habboon inaan ka hadallo horta maxaa keenay mushkiladda kadibna aan xalkii ku dhaqaaqno waxaa ugu daran ee maalmahan taagani waa mootobajaajta oo dhallinyaro badan la dilay oo ciidan ama askari dowladeed uu dilay mushkiladda ugu weyn ee maalmahan taagnaa taasay ahayd marka laga reebo isku dhacyo ka sii daran taas runtii oo wax laga xumaado ah oo isgoyska siinaay ka dhacday oo dowladda ciidankeeda ka dhacday oo runtii ku dhacday dowladda ciidankeeda iyo maamulkeeda haddana ku dhacday dad shacabah oo soomaaliyeedna dhibaato weyn ka soo gaartay waan ka tacsiyaynaynaa wax alla wixii wax ku noqday ilaahay ha ku naxariisto intay dhimatay intay dhaawacaana allah u taameelo oo ha caafiyo dowladdu tallaabo xoog le ka qaaday cid kasta oo dhacdooyinkaas ku lug lahayd
ra-iisul wasaare xamse ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladdu ay wax badan ka qaban doonaan xaaladaha amni darre ee ka jirta gobolka waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladdu aysan marnaba qaadan doonin falalka ay ku kacayaan ciidanka dowladda islamarkaana lagula kacayo shacabka iyo weliba gaaraan dadka bajaajka dadka bajaajka ku shaqaysta dhinaca kalena somalilan ayaa sheegtay in iyadu ay ka warqabtay dowladda maamulka puntland inay dagaallo ay kusoo qaadi doonaan qeybo ka mid ah deegaanada gobolkaasi ay hore gacanta ugu haysay eesool wasiirka warfaafinta ee somalilan ayaa sheegay in ciidanka jubbal ciidanka maamulka puntland ay qeyb ka ahaayeen dagaallo qeybo badan ka dhacay gobolkaasi sool waxaana maamulka somalilan uu sheegay in arrimahaasi oo dhan ka warqabeen ciidanka somalilan ay qaadi doonaan tallaabo iyagu ay wax kaga qaban doonaan xaaladihii ugu dambeeyey oo sheegay in iyagu ay ka warqabaan islamarkaana somalilan ee puntland uga digtay dullaanka ay ku hayso qaybo ka mid a deegaanada hoos yimaada maamulkeeda ugala jeedo gobolkaasi sool iyo sanaaga dagaallo dad badan ay ku dhinteen ayaa ka dhacay magaalada calaas canood ee xarunta gobolka sool inkastoo dagaalladu ay istaageen haddana dadkii ku dhaqanaa goobahaasi deegaanada ku yaala gobolka sool gaarahaan magaalada laascaanood aysan dib ugu soo laaban waxaana la qiyaasay in ka badan boqoliyo konton qofood ay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyey ka dhacay muddada saddex iyo labaatanka maalmooda magaalada laascaanood tiro ka badan lix boqoloo qofoodna dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen dagaaladaasi ciidanka deegaanka ayaa ku guulaystay sida la sheegay inay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan magaalada laascaano iyo weliba deegaanada ku hareereysan ee gobolkaasi sool maamulka shirkadda amsom ee dalkaasi maraykanka ayaa sheegtay inay waxba kama jiraan yihiin ciidamo u soo jeediyeen shaqaalaha soomaalida iyagu ka shaqaysta shirkadaasi amizom maamulka ayaa sheegay in iyagu ay soo jeediyeen codsiyo ku aadan dadka iyagu soomaalida ee ka shaqeeya shirkadaasi loo bedeli doono gobollo kale ay u shaqayn doonaan soomaali baradan ka shaqeeya xarunta ay leedahay shirkada weyn ee amazom oo ku taala degmada lagu magacaabo shakobe ee gobolka minnesota ayaa ku hor yimid go-aan ay shirkadu horey u qaadatay ku saabsana in la bedeli doono islamarkaana gobolka la lageyn doono maamulka shirkadda ayaa sheegay in uusan diidanayn shaqada inay u hayeen dadka soomaaliyeed balse loo wareejinayo xarun kale taasi ay diideen qaar ka mid ah howlwadeennada ka shaqeeya shirkadaasi soomaalidu waxay sheegeen inay go-aankanu tahay mid ay shirkaddu uga aargoosanayso shaqaalaha soomaalida ugu badan ee ka shaqeeya shirkadda amazon iyagoona hore u dalbaday xuquuqo fara badan qaar ka mid a shaqaalaha diidan in xarun kale ay u wareejiyo shirkadda ayaa dood ka dhigtay laba arrin oo ay ka mid tahay inay yihiin dad cusub oo maraykanka oo aanay helin shaqooyin kale oo aanay heli karin shaqooyin kale weliba howladana qaar oo ka fogaanaya deegaanadooda shaqaalahana waxay dhigeen banaanbaxyo cabasho ah oo uga horsoo horjeedaan tallaabadan ay qaaday shirkadda amazon maamulka shirkadda amazon ayaa sheegay in iyagu ay waxba aysan ku ogeyn in arrintaasi ay shaqale ay ka burin doonaan laakiin ay tahay oo keliya in goobta ay ka shaqeeyaan ee gobolkaasi laga bedeli doono gobol kalena loo wareejin doono halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalshana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka turkiga dowladaha dalalka turkiga iiraan iyo sidoo kale syriya ayaa wada tirakoobkii ugu dambeeyey dhulgariiradii ku dhuftay saddexda wadan ee dhibaatooyinka ay u geysteen dadka shacabka ee ku dhaqan dalkaasi tirada dalka turkiga ayaa la sheegay inay sii cagacagaynaysa ku dhowaad konton kun halka dalka syriana la sheegay lix kun iiraan oo dhowaantan dhulgariir aan sidaa u xooganayn oo ka dhacay la sheegaya tiradu inay ka yartahay boqol qofood laakiin hay-adaha qaramada midobe dalalka kale ayaa sheegay inay tirakoobkan oo sii socon doono inkastoo burburka dhibaatooyinkii dhulgariirku ay sababay weli hay-adaha gargaarku ay ka wadaan sidii wax looga qaban lahaa arrintaasi islamarkaana dad nool looga heli lahaa goobaha burburka dhulka hoostiisa harkaharka kuwo kalena la sheegayo in qaarkood laga soo badbaadiyey qaarna iyagoo meydda la soo saarka kuwo kalena iyagoo nool ay soo badbaadeen shaqaalaha gurmadka dalkaasi turkiga warkii subxanima idaacadda dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel